qaraxa markuu dhacay xanuunaa dareennay so wewanit inaa dhallinyaradaas ku keenno oo wax wadankeena u sameyno ka soomaaliyaa nahay iskuudadaa nahay so waxaana u falno oo najust
marka marka dhallinyaradii aad aragtida u keenteen oo weliba jaamacadaha dhiganayay ee laga yaabo inaysan iyaguba laftooda lacag badan haysan inuu iskuulaad dhiganayaan aragtidaas markii aad ka wada hadlayseen waad soo jeediseen sidee loo arkay qaarkood wayna la yaabeen but badankood way fahmeen way rabeen inaa isla caawino oo isla imaano saaxiibahan badankood way rabeen inay ka qayb galaan
waa tahay nasraan u imaanaya nasro adiguna dabcan waxaad ka mid ahayd dhallinyaradii barnaamijkan ka shaqaynayay horta marka hore hodana waa weydiin doona adigana waan ku weydiinaya adiguma maraykaad ku dhalatay mise adigoo yar baa timid anoo yaraa imaadee meeqa sanaad jirta marka imaanaysa eight sideed sanaad jirta sideed ha hodan adigu maraykanka markaad timid meeqa sanaad jirta soo ku dhalatay maku dhalan toddoba bilood anoo jiraa imaadee adoo toddoba bilood jira maraykanka timid waa tahay nasro marka adinkoo sidaa u yar ayaad maraykanka timaadeen haddana soomaaliyaad u gurmanaysaan marar badan waxaa la yidhaahdaa dhallinyarada qurbaha ku dhalatay ama ku kortay soomaaliya warba uma hayaan amaba soomaali maahan baa laydinku xantaa xiriirka soomaalida kala dhexeeya maxaad ku tilmaami lahayd xiriirka waxaa waaye dadkeena oo markay wax dhacaan dhibaato dhacdo anakana halkaanito ma joogno meesha laakiin markay wax dhacaan ama warna soo gaaro kulligeen isku dadaa nahay so waa ka yeah ka dhaqalnaa and it hits home close home because a lot of us waalidaa loo joogo ama dad aan naqaano even haddii loo joogin waalid dadkeena waa isku mid aan nahay soomaali waa soomaali marka xiriirkiinu dabcan waxa uu ka mid yahay xiriirkaa soomaalinimada ah oo dalkii iyo dadkii aad rabtaan inaad ku gargaartaan waxaan arkayay tiro fara badan oo dhallinyara oo soomaaliha isku soo baxday oo goobta iskugu timid habeenkii xalay ahaa marka awooddaa faraha badan baad leedihiin ma isweydiiseen awoodiina iyo waxa aad u qaban kartaan dalkiina waa isweydiinay waa ka hadalnay insha allah waxaa rabnaa inaa dhallinyarada dhan isku keenno oo wax u falno dadkeena kas isku dhiigaa nahay isku dhaqanaa nahay isku dadaa nahay so insha allah inaa dhallinyarada usoo jeesno waxa ka dhacaya soomaaliya inay fahmaan isku dadaan nahay nomatter haddaa maraykanka degan nahay ama soomaaliya haddaa degan nahay waa gartay marka lacagtii hadda aad aruuriseen ee aad dhallinyarada jaamacadaha ka soo qaadeen iyo dadkii kaleo soomaaliya oo aad ka heli karteen maxaad ku tala gasheen aad ku qabataan insha allah waxaa rabnay inaa amiin ambulance u geenno so amiin ambulance waxaa waayo ambulance oo toban sano soomaaliya ka jiray doctor cabdilqaadir aa furay bakistan daktarku ahaa soo lacag la-aan u furay dadka volunteer ahaan u sameynayeen qarax markuu dhaco wax markuu dhaco ayakaa ugu horeeya dadka ayakaa loo jeedaa waxay sameynayaan lacag ma qaataan n g o ma ahan soo lacagtaas inaa ka qayb galno oo la caawinaa rabne marka maadaama hadda aad dhahdeen lacagtaan aruurinay waxaan u diraynaa qolada ambalasta meeqa lacagaad aruuriseen meeqa intee dhantaa lacagtaad soo aruuriseen weli wax dhan ma tirin ilaa shan iyo toban kun ayaad rajeynaysaa inaad heshaan marka la sugeeya waa garta nasro haddaan usoo noqdo nasro dhallinyarada waxaa la yidhaahdaa qurba ku korka ihi soomaaliya dhaqan celin unbaa loo geeyaa laakiin wax badan dadka mataran baa qaarkood laga yaabaa in lid yidhaahdo dadka aragtida noocaas qaba markay arkaan hawshan aad qabanaysaan sidaad dalkii ugu dadaanaysaan maxaad ku oran lahaydeen dadkaas waxaa ku oranlahaa dhallinyarada inaad jansin siin waaye haddaad tiraadiin dhalinyaro wax ma qaban karno oo wax ma sameyn karno dan anaga dhulkaas dhigeynaa waxaa dhehnaa ma qabaneyno dan dadka waaweynka waxaa alaala times waxaa arkaa ayagoo dhahayaan dhalinyarayaashanito waa qashin wax ma sameeyaan laakiin runta haddii laisku sheego haddaa dhalinyarada ay fakaraan wax kasta way sameyn karaan sida u sameynay barnaamijkanito kale waa tahay nasray hodan aad baad u mahadsan tihiin waxaan rajaynayaa dhallinyarada soomaaliyeed sidiinoo kale jaamacadaha ku jira meelo kala gedisan caalamka jooga inay iyaguna dadaalka noocaas oo kale samayn doonaan insha allah waa mahadsan tahay waa ku mahadsan tahay thank you